weliba meel gebagebe ee maraaya dhismo masaajidka weyn ee jaamaca degmada gurceel oo ku mid eh masaajidinka weyn degmada gurceela welibana dhismo masaajidkuusa maray marxalada shalgadiisan iyadoo haddana uus maraay meel gebagebe sidiiu sheegeen haana ku mid eh culimmada gacanta ka hayan dhismo masaajidka haana ku mida guddiga dhismo masaajidka warbaahinta la hadal iyo weliba dadka muxsiniinta ee walhaysada ku dalbadena inuu ku qeyb qaadan dhammaystirowga dhismo masaajidka oo meel gebagebe ee maraaya masjidkii weynaa ee jaamicaah ee gurceel masaajidka shubkiisa qaybta saddexaad dadka muxsiniinta ah ee soomaaliyeed ee masaajidka halkan soo gaarsiiyey waxaa laga codsanayaa inay ka qayb qaataan dhammaystirkiisa shamiitadaas ay wax ka bixiyaan jaayga ay wax ka bixiyaan ciidda dhismaha ay bixiyaan dhammaystirka masaajidka insha allahu tacaala afarta bilood soo socota haddii uu sidaan u socda inu dhammaado ayaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo marka dhammaanteen aan ka qayb qaadanno halkiish ku darsho laba ku darso ka badan ku darso waxaan maraynaa shubkii ugu dambeeyey oo saddexaad masjidka jaamica ah gurceel waxaan ka codsanaynaa dadka muxsiniinta oo awalba maaragtay nagala qayb qaadan jiray ama qoladiiaan hadda kahor ka qayb qaadan hadda kabacdi inay ka qayb qaadato kuwii ka qayb qaatay naftooda ay maaragtay waa hawshoodii oo maaragtay miro dhalaysa waaye inay iyakuna kusii darsadaan haddana ku laalaabtaan waa meeshii ugu dambeeyday iyo khayrkii badnaa iyo wanaaggii badnaa weeye waa masjid ilaahay qof gaar umale beydka ilaahay baa la yidhaahdaa waa qofkii dhisa jannada beyd ilaahay uga dhisayaa musaajidka ayakaa uga hadlay baahidiisii waxaan ka codsanaynaa dadweynaha soomaaliyeed oo amana daawanaya amana maqli doona inay ka qayb qaataan masaajidka jaamaca degmada kurceel dhismihiisa kii hore ula baxay inuu maaragtay hore ula sii wado waxaa baahida hadda taagan oo noogu badan waxaa waaye jayga oo sagaashan lowr eh wax lacagoo aan ka bixinay lama arko oo berri aan ku shubayno khamiisa shamiitada oo saddex kun iyo shan boqol eh oo aan iyadana berri isticmaalayno ilaa laba kun agteed waana laku leeyahay dayn waaye sidoo kale masaajidkii waxa uu qabyo wuxuu u yahay maanadoobara u baahan yahay daaqadihii albaabadii waa u baahan yahay dad muxsiniinaha waxay la baxeen mutuleelkii saddexda dabaqba waa lala baxay dadda xusiniinaha la baxay mudaleelkiisa asagaa dhinacaasu baahidooda way naga kaaftoontay laakiin waxaa noo dhiman intii kale oo masaajidka uu u baahnaay oo guud waxaan ka codsanaynaa marka mar labaad iyo mar saddexaad inaad ka qayb qaadataan masaajidka dhismihiisa ilaahay dartiis inaa uga qayb qaadataan annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa inaad wixii aad dhiibataan aan si daacada u gelinno khaasatan ganacsatada degmada iyo kuwa kale oo meelaha kale naga dhegaysanaya waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka waa ay ka qayb qaateen waan ognahay laakiin inay sii wadaan oo sii dadaalaan intaasaan ka codsanaynaa masaajidka jaamaca ee degmada gureel oo shubyey uuse bilaabad ayaa la filaaya in biloha dareere si rasmiya laangebagabeeyey dhismo masaajidka oo muhiimiga bulshada